gudoomiyaha degmada beledweyne cumar cismaan cali sow ayaa magaalada beledweyne ka furay tababar ku saabsan dowlad wanaagga iyo sar u qaadista aqoonta madaniga tababarka ayaa waxaa ka faa'iideysanaya guddiyada afarta xaafadood ee magaalada beledweyne iyo qaar ka mid a ururada bulshada reydka cabdixakiin axmed aadan madaxa hay-adda intersom ee gobolka hiiraan oo soo agaasintay tababarkan ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan xaafadaha aad kala timaadeen aysan ogaan karin mas-uuliyadda markaas ku hayso miisaaniyadda shacabka aysan ka warhaynin ayaad ka war haysaan challenge badan aad haysaan waxaa la dhihi jiray caqabado badan oo meeshaas ka jirad haysaan baahi badan oo meesha ka jirad aad ogtihiin that's why marka aad input aad ku leedihiin inaad ku dartaan mi- miisaaniyadda marka la sameynayo aada door ugu weyn aad ku aad ku leedihiin sababtoo ah inaan ka qayb qaadano eh, maxaa la dhihi jiray eh, maamul wanaaga ee dowladda aan la shaqeyno taas waa marka waxay noo fudaanaya marka inaan aan ka qayb qaadan karno meel walba oo miisaanad lagu samaynayo ama meel walba bulsho looga hadlaayo inaad doorkeena iyo hadalkeena aan ka dhiibi karno sidaas darteed waxaan u baahan nahay markii ka horse ay noo dhammaato inaan ku dabaqno wixii meesha aan ku baranay ee xaafadihii aan ka nimaadnay laamihii aan ka nimaadnay tabeelayaashii aan ka nimaadnay gurigii aan ka nimaadnay intaan maanta meesha wada fadhiiso waxay kala yimaadeen meelo kala duwan meeqan bari gaarsiin karaan fariintii maanta inta ay macnaha maxaa la dhihi jiray ay- ay ka helaan sidaas darteed eh, waxaan mar kale iyo mar labaad eh, aan soo dhaweynaynaa eh, sidii quruxda badan ee aad noo soo ajiibteen Eh, m- sidoo kale wacyigelintaana way soconaysaa si joogta ayuu socon haddii waa la idmo marka way kaa doonta maanta iyo birku may kaa doonta shan haddii waa la idmo ilaa aan lugaheeda kaga istaajino maamulka eh, maxaa la dhihi jiray dowladda dowladdii ma dhisnaan karta eh, bulsho la-aanteed bulshadana ma jiri karta maamul la-aantiis marka waa wax isku xiran maadaama waxay isku xiran yihiin inaan wada wanaajino oo aan hagaajino annaga ay naanfacaysaa gudoomiyaha degmada beledweyne cumar cismaan cali sow ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan ayna sii gaarsiiyaan bulshada inteeda kale Ee, maanta waa barnaamij aad u qurux badan kana faa'iidaysanayaan ee, afarta xaafadood guddiyo ka socda iyo dad ka socda kuwaasoo ka faa'iidaysanaya dowlad wanaagga Ee, sida ka warhaysaan ee, dalkeenu markuu burburay ee, mu- maysan jirin ee, ee, in dib u dhis dowladeed la sameeyo insha allah waxaan rajeynaynaa in maalin maalin ka dambaysa dowlad wanaagga iyo dowladnimadu ay soo kabsanayso Ee, hadda waxaan maraynaa heer madaxdu lasoo doorto oo lasoo magacaabo laakiin waxaan rajeynaynaa insha allah maalmo iyo bilowin iyo sanado kadib in magaalooyinka ay ka mid tahay beledweyne ay yeelato consul inay yeelato qof ee, mas-uul gudoomiye degmo maayar ay soo doorteen bulshadii waxaad ogtihiin qofka markii lasoo doortay iyo markii la magacaabo farqiga u dhexeeyo Ee, fargaas oo ah inuu dareemayo mas-uuliyad ah inuu bulshadii uu ka yimaado Ee, macallimiinta aadan umahad celinaya iyo dhammaan hay-adda intersom xaqiiqdii waa brogram aad loogu baahan yahay in bulshada laga wacyigeliyo dowlad wanaagga in bulshadu ay dareemaan in ayaga dowladdu ay leeyihiin waxaad ogtihiin ee, xaquuq aad leedihiin idinkana xaquuq aan ku leeyahay oo ka mid ah in ilaalinta amniga magaalada kawarqabka kawarqabka iyo ee, ee, fayadhowrka iyo nadaafadda inaad ka shaqaysaan maamulka degmada beledweyne ayaa maalmihii lasoo dhaafay wada tababaro sare loogu qaadayo aqoonta shaqaalaha degmada iyo kuwo kale oo lagu kubcinayo garaadka qeybaha kala duwan ee bulshada